dhulka degaan ahaan loo isticmaalo ayaa marba marka ka dambeysa uu sii kordhayaa qiimiisa qiimahaas oo dadku ay kala sistaan taas oo noqota mid ku xiran hadba goobta uu dhulka ku yaallo gaar ahaan magaalada hargeysa markaan ka hadalnona waxaa kusoo badanaya dhul isku haysadka iyo dhisidda guryaha fooqaqa iyo dhismayaasha kale waxayna xilligan marayaan qiimaha ugu sarreeya dhulka bannaan axmed cumar axmed timo ayaa u kuurgalay warbixintanna inooga diyaariye
sare u kaca dhulka bannaan ama jagooyinka magaalada hargeysa ayaa si xawli ah u kordhay shantii sane ee ugu dambeysay waxaana muddo haatan laga jooga shan sano ay jagada cabirkeedu yahay dhiinbay tenty for oo uu ka dhismi karo aqal ay degi karaan xaaska caadiga ah islamarkaana uu baabuurku u geli karaa uu ahaa siddeed iyo toban kun oo dollarka maraykanka ah halka ay maanta isla jagadaasi marayso konton kun oo dollarka maraykanka ah waxaana uu sare kacaasi dhaafay in ka badan laba jibaar cumar qawdhan xasan waa dilaal ku shaqaysta kala iibinta ama kala gadidda dhulka bannaan ee magaalada hargeysa waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa qiimaha maanta lagu kala iibsan karo dhulka ku yaala meelo kala duwan oo magaalada hargeysa ka mid ah meesha horta dhulka hargeysa ugu qaalansa waa down townka hargeysa meesha a tan bay two alif waxay noqonaysaa saddex boqol iyo konton kun oo dollar meesha a sideed iyo toban laba iyo toban mitir waxay noqonaysaa shan boqol oo kun oo dollar bay noqonaysaa waa down townkii halkaas weeye waxaa kasii weyne isaguna down townka ku yaala wuu kasii badanayaa intaa meesha ah twenty four by twenty four by twenty four noqo noqonaysaa waxay ku dhawaanaysaa one million bay ku dhawaanaysaa sideed boqol oo kun oo doolar baan maalin dhoweyd ayaan ku baayacayna halka fooqa xamdi muxuaha fooqa inaftiinle jaadlaha agtiisa ayaanu qolo ma garanaysaa isku diidna qiimihii meelaha xaafaduhu degaan guriga ugu tobsan ee edi bay sigistiga ka dhisan ee loo yaqaano twenty four by edin waa dayrka ku wareegsan dhexka dhis baynu u naqaana inagu inteena badan waa guriga ugu wanaagsan ee xaas badan ku noolaan karo waxa weeyaan gurigaas waa boqol kun oo dollar adu boqol iyo shan meelaha ayaa marka hore lagu baayacaa boqol kun oo dollar buu noqonayaa aakhir ka noqonayaa two alif by twenty four haafkiisa intaasoo haafkiisa wuxuu noqonayaa shan iyo toddobaatan toddobaatan intaa baloorka la kala qaybiyo ah edin by two alifna wuxuu noqonayaa shan iyo lix qaaliga dhulka bannaan ee hargeysa ayaan ahayn mid ay gebi ahaanba caasimaddu ka siman tahay waxaase inkastoo ay dhammaantood isbeddeleen haddana si weyn qiimahoodu sare ugu kacay goobaha ku yaalla meelaha biyaha leh ee magaalada ka midka ah dhacdooyinka xiisaha leh ee la xidhiidha qiimaha dhulka bannaan ee hargeysa ee kor u kacay ayaa ah mid ay garab socdaan arrimo xiisa badani sida uu mar kale inoogu faahfaahinayo dilaal cumar midda aan la yaabay maadaama waxaan muddo dheer ku dhex jiray ta aan la yaabay waxa weeye baloodh aan waxba ka dhisnayn ayaa konton kun oo dollara guri dhisan oo farta laga qaadoon ciidigelinoo furihiisa imika haysatana waxaad ku helaysaa fifty five ama sixty baad ku helaysaa waa midaan la yaaba anigu intubana hargeysay ku wada yaallaan intubana hargeysay ku wada yaallaan balbaloorkii oon waxba ka dhisnayn oo shan iyo konton kun oo dollara iyo gurigii oo dhisano lixdan kun oo dollar ba adigu hor shan kuma dheysdheeriyiin ba adigu bal adigu bal ka warran cimriga qofkii markaad weydiisaad ku tiraa war maxaad ku falaysaa baloorkan wuxuu ku odhanayaa nin una shaqadii yaroon sitaan doonaya inaan u dhisto dowladda hoose ee hargeysa waxa ay dowladda dhexe mas-uul uga tahay guud ahaanba arrimaha dhulka ku yaalla caasimadda hargeysa waxaana uu agaasimaheeda waaxda dhulka iyo fidin caasimada khaalid sheekh habiib uu dhulka qaaliyoobay sabab uga dhigay inuu meesha ka baxay doorkii dowladda hoose ee hanaanka dadka shacibka ah ay dhulka ku heli jireen la xidhiidhay sababta ugu weyn waa dhulkaa la kala sheegtay ee dhulkii dad shiciba gacanta u galay sababta ugu weyn waa taas baloorka markaa hargeysa ku yaalaad soo eegaysid iyo beerta qorshanaysa labadiiba shicibaa leh xeerkii dhulka iyo ismaamulka degmooyinkana baarlamaanka uba hor yaala si kastoo dhacdaba weli horta lama ansixin kaas oo dhulkii uma madax banaanin anagu oo wax danleeyihiin markaa waxay kaliftay qof waliba si xurgdoon wixiisii ku iibinaya waa badeecad dukaan u taalo agaasime khaalid ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey xeer lagu hor joogsan lahaa korukaca dhulka bannaan ee caasimadda balse ka bixila gacanta baarlamaanka waxaana uu midaas ku sheegay caqabadda ugu weyn ee wiiqday dagaalkii ay la geli lahaayeen dhulka sii qaaliyoobaya ee magaalada hargeysa ku yaalla xeerkii dhulka hadduu baarlamaanku ansixiyo cidba dhul ma yeelanaysa dowladdaa siinaysa dadka waxaa haddii la ansixiyo waxaa ku qoran xeerka dhulka dhulka horta dowladdaa leh qofku intuu beersaday iyo wuxuu tacab geliyo unbuu leeyahay qofku wuxuu leeyahay guri wixii uu gaadhsiiyey liitarka laakiin sidaas qofna dhulka laguma mulkiyo diinta sharcada islaamkuna saasay qabtaa dhul iska bannaan oo ay cidlo ah ayuu qof kaa sheeganayana suurtagal ma noqonaysa dowladda ayaa leh sababaha ugu waaweyn ee qaaliyowga dhulka caasimadda ayaa inta badan lagu sheegaa laba arrimood kuwaas oo kale ah dadka qurbaha ka soo noqonaya oo si xawli ah u iibsada dhulka iyo weliba dadka iskale beeraha ku yaalla darafyada magaalada oo markii dhulkoodii loo qorsheeyey badh ka mid ah iibiyey kadibna iibsaday goobo magaalada bartankeeda ku yaalla kuwaas oo ay lacago badan siisanayaan
daneeyaha danta dadweynaha magaca hirad waxa uu u taagan yahay hirasho ama meel lagu soo hirto hirad aadiyo hirad waa idaacad baahisa warar ku salaysan runta xaqiiqda sugnaanta iyo dhexdhexaadnimada waxaana uu raadiyaha hirad ka soo gudbiyaa wararka guud ahaan deegaanada af soomaaliga looga hadlo radio hirad idaacadda hirad